فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaan iraxiim salaamun calaykum caawa waa siddeed iyo tobanka bisha saddexaad labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taliska ciidanka xarakada shabaabulmujaahidiin oo war ka soo saaray weerar maantay lagu beegsaday xasan sheekh iyo weerar kale oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo midkood lagu soo afjaray xero ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka war-saxaafadeedka mujaahidiinta ka soo baxay ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa barnaamijka inta uu hawada ku jiro waxaad kaloo dhegaysan doontaan ehelada rayd ay xabashidu ku duqaysay degmada galcad habeenkii xalay iyo waxgaradka beesha wacaysle oo saxaafadda kula hadlay degmadaas beesha xawaadle maxamed oo geel ku wareejisay ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan furimaha wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaad sidoo kale maqli doontaan warkii caalamka منه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu war ka soo saaray weerar maantay lagu beegsaday xasan sheikh iyo weerar kale oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo midkood lagu soo afjaray xeero ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka war-saxaafadeedka taliska ciidanka mujaahidiinta ka soo baxay waxaa inoo aqrinayaa wariyaheena maxamed daahir cali sow
war-saxaafadeedka ayaa lagu bilaabay howlgallo lagu naafeeyey cadowga ah siddeed iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah oo waafaqsan siddeed iyo tobanka bisha maarso sannadda labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta oo talaada ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhig ay cadowga murtadiinta ah ku lahaayeen warta dibi samatar duleedka magaalada masaajid cali guduud ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha dhexe murtadiinta halkaasi lagu weeraray ayaa ahaa calooshood ushaqaystayaasha loogu yeero gorgor ee ay maamusho xukuumadda turkiga dagaal kadib mujaahidiinta waxay allah fadligiisa cagta mariyeen saldhiggii murtadiinta waxaana halkaasi cadowga shahaadala dirarka ah looga dilay in ka badan soddon murtad waxaana laga khaniimaystay hub u badan qoryaha eke iyo bekam sidoo kale waxaa la qabtay maxaabiis ka mid ah murtadiinta la weeraray kuwaas oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale looga hadlay howlgal kale oo ka dhacay shabeellaha dhexe waxaana lagu yidhi isla wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta waxay kamiin u dhigeen ciidamo murtadiin ah oo howlo ashahaado la dirnimo ah ka samaynayay deegaanka hayeeri caadle ee u dhexeeya magaalooyinka balcad iyo muqdisho khasaaraha cadowga la gaarsiiyey waa dhimashada lix askari oo murtadiin ah iyo laba iyo toban kale oo dhaawac ah waxay mujaahidiinta kamiinkaasi cadowga uga khaniimaysteen laba qori oo bkm ah qori r b g ah iyo dhowr qori oo ak ah war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday dagaal ka dhacay deegaanka nuurgaab oo lagu dilay askar ka tirsan dowladda waxaana la yidhi sidoo kale dagaal lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta ka dhacay deegaanka nuurgaab ee duleedka degmada cadal leh wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaana halkaasi lagu dilay shan askari oo murtadiin ah kuwaas oo uu cadowgu meydadkooda uga cararay goobta dagaalka war-saxaafadeedka oo sii socda markan waxaa la isugu dul taagay qarax ka dhacay muqdisho oo uu ka badbaaday xasan sheekh waxaana warkuu u qornaa sida tan dhanka magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay barqadii maanta howlgal gaar ah ku beegsadeen madaxa kooxda riddada xasan sheekh maxamuud mujaahidiintu waxay si gaar ah u bartilmaameedsadeen kolonyo gaadiid ah oo uu la socday xasan gurguute xilli ay ka soo baxeen madaxtooyada kuna wajahnaayeen garoonka diyaaradaha khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa soo gaaray saraakiisha ah iyo askarta ilaalada u ahayd xasan gurguurte waxaana burburay qaar ka mid ah gaadiidka konayada ah xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa war-saxaafadeedka ku sheegtay inay ka go'an tahay mar kasta in ay beegsato madaxda iyo saraakiisha ugu sarraysa dowladda waxaana la yidhi howlgalkan iyo kuwo kale oo ka horeeyey waxay caddayn u yihiin in aysan jirin goob ay ku badbaadi karaan madaxda iyo saraakiisha cadowga ku ah shareecada islaamka iyo in gacanta mujaahidiintu ay gaari karto goob weliba oo uu cadowgu gabaad ka dhigto si kasta oo dhagxaan iyo ciidamo iskugu wareejiyo taliska ciidamada mujaahidiinta wuxuu u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna waxa uu bogaadinayaa baa la yidhi howlgallada ay geysyada tawxiidku ka wadaan goobaha ay cadowga kaga sugan yihiin wilaayaadka dalka gaar ahaan caasimadda muqdisho shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaanno ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka gabagabadii bayaanka waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan ulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhidhabka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay balan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhidhifyadooda murtadiinta ilaa ay yiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhow waxaa waraysiyada ayaad weli maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayo waa raadiyaha alfurqoon markan waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weerar kula wareegay xerooyo ciidamada dowladda federaalka ku sugnaayeen oo ku taala deegaanka warti dibisamatar oo u dhow deegaanka masaajida caligaduud waxayna ku dileen tobannaan askari geesta kale madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka badbaaday weerar qaraxa oo lagula beegsaday afaafkor ee madaxtooyada xilli uu doonayay inuu garoonka muqdisho ka dhoofo xasan walow uu ka badbaadiyey weerarka haddana xogtu waxay ku waramaysaa kolonyadii la socotay inuu khasaare gaaray ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa maanta dib u bilaabay duqiimaha cadowtooye uu ku hayay shacabka reer khaza waxaa sii korortay khasaaraha ka dhashay duqiimi ay ciidamada yuhuuddu saaka ka geysteen marinka khaza iyadoo iminka tirada dadka ku shayday duqiimaha arxandarada ee yuhuudda ay gaarayaan ilaa afar boqol iyo labaatan ruuxoo ka kooban dumar carruur iyo waayilo aan waxba galabsan halka dhaawaceeduna iminka cagacageynayaan ilaa iyo shan boqol oo ruux isbitaalada marinka khaza ayna martigrinaya dhaawacyo aad u fara badan dhanka kale war ka soo baxay kooxaha muqaawamada falastiin ayaa lagu sheegay in dowladaha reer galbeedka ay ugu horreysa maraykanka ay qayb ka tahay go-aanka dib loogu bilaabay dagaalka marinka khaza ayna door weyn ka qaadanaysa xasuuqa abriyada ee reer khaza afhayeen u hadlay kooxda muqaawamada ayaa waxa uu sheegay in maamulka gumaystaha yuhuudda uu saacad iskaga diiday in la sii wada heshiiska xabad joojinta islamarkaana loo gudba marxaladda labaad iyo heshiiska taasina waxay ka doorbideen jaraa'imta fooshaxun dib u bilaabaan ayuu yidhi afhayeenkan u hadlay kooxda muqaawamada falastiin dhanka kale helada maxaabiista yuhuudda ayaa si aada uga soo horjeestay go-aanka uu maamulka yuhuudda dib ugu bilaabay dagaalka kadib markii uu maamulka gumaystaha yuhuudda dib u bilaabay duqiimaha arxandarada ay ku hayo dadka shacabka ee reer khaza waxay ehlada maxaabiista dadka yuhuudda ugu baaqeen inay dibadbaxyo sameeyaan kuwaasoo looga soo horjeedo dagaalka ay mar kale dib u bilaabeen ciidamada yuhuudda bartekis ayaa lagu baayey xoga tilmaamaya in xukuumadda netanyahu ay go'aansatay inay howlgalla milatari ku sufrato maxaabiista ku haray jeelasha muqaawamada falastiin ehelada maxaabiista yuhuudda ayaa iyaguna sheegay in howlgallada milatari aan lagu xaqiijin karin dib u soo celinta maxaabiista yuhuudda ee ku sugan marinka khaza balse midaasi cagsigeeda ay dhacayso dhammaan maxaabiista yuhuudana la keenay iyagoo lagu wada naxashada meedadka hay-adda helada maxaabiista yuhuudda waray soo saarteyna waxay ku sheegtay in go'aanka netanyahu ku buriyey heshiiska xabad joojinta ay dhalisay argagax iyo cara aad u daran waxayna maamulka yuhuuddu ka dalbadeen si deg dega loo soo celiyo heshiiska si ay u badbaado nolosha konton iyo sagaal maxbuus oo ku jira gacanta kooxda muqaawamada falastiin ugu dambayntii dowladda ruwanda ayaa xidhiirka diblomaasiyadeed u jartay dalka biljamka waddanka ruwanda ee dhaca qaaradda yurub ayaa isniintii ku dhawaaqay inuu jaray xidhiirkii diblomaasiyadeed ee uula lahaa biljamka oo ah dal ku yaala qaaradda yurub islamarkaana uu dalkiisa ka celiyey dhammaan diblomaasiyiintii dalkaas iyadoo uu xumaaday xidhiirka labadan dal colaadda ka taagan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo awgeed wakaaladda wararka ee royters ayaa ka soo xiganaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee ruwanda inay ku amartay dhammaan diblomaasiyiinta biljamka inay dalka kaga baxaan afartan sideed saac gudahooda madaxweynaha ruwanda ayaa maruu ka hadlayay isu soo bax ka dhacay caasimadda dalkaasi wuxuu yidhi dalka biljamka oo ah gumaysigii hore ee ruwanda waxa uu taariikh u leeyahay inuu burburiyo dalka ruwanda wuxuuna qabsaday qayb weyn oo ka mid ah dhulka ruwanda oo uu siiyo kongo xilligii gumaysiga taasoo ruwanda ka dhigtay mid ka yar biljamka waa sida uu hadalka u dhigaye wararkii caalamka dhegaystayaal caawanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag barnaamijka dhow xawaraysiiyada ayaan ku guda jirnaa markaana aynu aadno dhanka iyo wilaayada islaamiga ah ee galgaduud diyaaradaha dagaalka ee dowladda itoobiya ayaa waxa ay duqeymo ka geysteen magaalada galcad ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud duqeyntaasi waxay ku beegsadeen guri ay deganayeen dad shacab ah waxaana ku shahiiday wiil yar oo saddexii toban sano jir ah halka ay ku dhaawacantay hooyo xaamilo ahayd goobta ay duqeynta ka dhacday waxaa ugu horeyn warbaahinta kula hadlay ehelada dadka shacabka ah oo itoobiyaanka duqeynta la beegsadeen maxamed cali maxamuud faarax layraa guryahii iga baaba'een wiilkaas oo tumayn saddex jiro waa iga dhintay gabar waa iga dhaawacantay maaragta anigu waxaan galabsadhana male waana la yaqaana anig oo islaamka ilaahay yaa yaqaana sidaan ahay mugaxa u ahay saasaa igu dhacdo shabaab maba ii bashaar dad rayadoo meel iska deganaanba iska ahayba ee guryaha dhamma hal xabo lagu soo naqaa iiga mid ma ah tomay saddex sano u jiraa anoo shukri xuseen casira wiilkayga waxaan ku leehay waa tomay saddex sano u jiraa ma wiiga shahiida guriga waa iga dumay gabadhayda xaamiladaha waa dhaawaceen shabaab ma ahayn gurigay kuma nooleen waa i gardaraysatay etoobiya masaakiinaa nahay waxaan ku leehay ilaahay baan ku duubaynaa waxaan ku leehay masaakiina iska ayn ananka shabaabna shaqa kuma lahayn gurigeena nama deganayn wiilkayga kutaab uu ahay gabadhaydana waxaan ku leehay xaamilay aheed waana dhaawaceen marka waa shacabkaa loo soo diray inayna barakiciyaan waxaa loo soo diray etoobiya dagaalna waxaan ku leehay qof lama dagaalo hayaan shacabkay la dagaashan yihiin shacabkayna laayo hayaan shabaabna ma udanla mana dilaayaan shaqana kumale barakac soomaaliyay wadaan mucaaradnagu aheed muslimiinta ay mucaarad ku tahay guryaheena waa burbureen meelaan soo hoyana meelaan usoo hansana ma qabno shaqaya shaqona kumale ananka shabaab oo nagula soo qaba maayo guryaheena nama deganayn saldhida nagumaaga lahayn waana gardaraysteen waxaa sidoo kale goobta ay duqeynta ka dhacday gaaray oo warbaahinta la hadlay odayaasha iyo waxgaradka beesha wacaysle bismillaah innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun beriga waxaan joognaa cadowga itoobiya degmada galcadeed xasuuq uu ka geystay meeshii uu xasuuqay ayaan saacaddan taagannahay war ilaahay baan idinku dhaarshay soomaaliya iyo itoobiya waa isu taqaaniin ummadda soomaaliyeedee itoobiya miyaa arxan u gelaysa soomaaliya xasan sheekh maxamuud bal cid kale iska dhaafe cid kale iska dhaafe meesha aan taagannahay waa deegaanka u dhashay waa degaankii soota khaasatan oo u dhashay waa degaan wacaysle ilaahay baan idinku dhaarsheen ninkii sidaan u xasuuqaaya dadkiisiiyo itoobiya ka gatay soomaaliyay u cafinaya waxaan idin leennahay soomaaliyey beriga waad waxay beriga mahay marayso waad aragti waxa gadaashayda yaal waa canug saddex iyo toban jir ah dhulka sidaan ad u bannaanood u jeediin waa degmadi galcadeed waxasaan u baabi'iyo waa itoobiya war ilaahay baan idinku dhaarshay ee weer ari lagu daayey ka warrama itoobiya oo soomaali lagu daaya ka warrama soomaali waxaad ogtihiin axmed gurey sayid maxamed hilib ceeriin ahaa soomaalidu ku kalliftay beriga hadday jaanis ku heshay xasan fircawn kugu daayay ee yidhi soomaali jaanis aad u haysataa war ilaahay baan idinku dhaarshaye shabaab hadduu la dagaalamayo muqdishow joogaa soomaaliya meel kastow ka jooga shabaab lama dagaalami rabyo waxuu baabi'i rabo waa xoolihii iyo marasti haweenkiiyo ilmihii ayuu laynayaa waad u jeediin beriga baan idiin sheegi mayna ilaahay baan idinku dhaarshay xaafadana saan etoobiya u gashay oo galcad ku taal haddayay daynaysaa cidday dayn rabtayaa waayo waxaan idin leennahay soomaaliyey war soomaaliyey waxaan idin leennahay waad og tihiin beriga waxa duqaynaya meesha duqaynta ka geynaya waa etoobiya odayda ahaa iska lahay waxaa iska lahay dad kaloo masaakiin aha guryahan lahay waa kuwa sidaa u bannaan hallama yeeri ma yaal gentaallay ku garaacday waa kaa dhulkay la goysay ilmihii muluqshahay hal shabaab wax kuma gaarin hal shabaab shabaabna ma arayo waana bentis waxuu la diriirsan yahay u ka carraa shala maalinkii ka horreeyey ciidankiisii waxuu ku gatay shabaab waa biyo malay ka tegay berigana xamar uu ka difaaci laayahay asuu etoobiya inta ku soo qayshadaa diyaaradoodii etoobiya xasuuqaysaa dalka soomaaliya war soomaaliyay kaca war xasan fircawn iska baxsha waad aragtiina aqliga yaan laystirin meeshaanan taagannahay waxaa waaye ood u jeeddaan waa degmadii galcad ee dhibaatadu ka dhacday saakay ay duqeeyeen diyaaradihii etoobiya degmadan galcad shabaab lagu duqay ma hayn wax lagu duqayhaya ma jiraan masaakiintaas maatadaha lagu laayay wiilkaas saddexiyo toban jirka aha gadaashayda yaalla waa arkaysaan dhulkan bannaanay baabaa waa arkaysaan gabar waa lagu dhaawacay waxyaabo badanba lagu baabi'iyey saakay meeshaan dhibaato culus ah ka dhacday waa maqlayseen dhulalkan kaloo hadda ayaamahan oo dhan ay duqayhaysay etoobiya etoobiya waxaa soo adeegsaday xasan sheekh xasan sheekh waa xabiye axmed waa tow yimid muqdisho waxuu ka codsahay ka raasahaya waxay ahaayeen inuu dalkan baabaasho waxau ahay ninka la yidhaahdo shabaab waa kan furumaha sii socda waa tegey waa ka dagaalka ku baabi'aha isaga ka adkaado ka adraacdeeyey waxaan sheegaynaa dadkan masaakiinta oo gadaal diyaaradaha etoobiya uu ku duqayhayo gurguurti waxaa waaye wax wahashnimo ah oo la yaab leh oo lala yaabo oo ummaddu la yaabto oo rafaad ah waxaan idiin sheegaynaa marka soomaalida ku nool magaalada muqdishooy oo akhyaarta ayo odayaasha ah oo wax kasta ku nool waxaan idiin sheegaynaa dhibaatada ka dhacaysa dhulka waa ujeediin dhul maantoo hore laga tegey ayuu gadaal haddana diyaarada looga duqay hayo dadkii masaakiinta ahay oo maatada ahay rayadka ahay inta kale waxaan idiin sheegaynaa masaakiinta la baabiihaayo oo la layhaayo waa meeshii ou u dhishay xasan gurgurte waxa waaye dadka kale inay ku quus qaataan waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed dhammaanteer annakii oo dadkau ka dhashay ah ayaa dhulkaan beriga saan u yaallaa oo saan u baabiyo hayaa masaakiinta sakhiiradii u laayo hayaa haweenkii u laayo hayaa diyaarado u soo diray etoobiya uu ka soo kiraystay iyo waxau ahay la soo heshiiyey marka sidaas aawadeed ummaddu inay ogaato iskana kana foojignaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa ku mahadsan waxaannu nahay odayaashii galguduud gaar ahaan odayaashii heerow caysle waxaan taagan nahay degmada galcad waxaa waaye maanta waxaa ka dhacday duqayn waxuushnimo ah oo gaalada etoobiya ay geysteen anna uu soo faray odagii xasan sheikh ahaay ee waxaa waaye shabaabaan la dirirah uu leeyahay shabaab meesha muse unse joogyo dad waxaan nahay meesha joogo masaakiina waad u jeediin anugaas afariyo toban saddexiyo toban jir ah gabar uu rabo xaamilo ah odayaal waa yeelaa dad marasa oo meeshaan lagu duqeeya waad u jeediin dhulkiisa u yaallo dhulkaanoo dhan guryaa ku wada yiilay guryu ku yiilla waxaa waaye madaafiicaa garaacday ase wixii dhammaayay wada bideen waxaan leenaha marka dadka jooga heer muqdisho xasan sheekh waxaa waaye shabaabaan la dagaalama uu idinka dhaadhici jiray hadda wuxuu keenyey nacasnimo saa'ida inuu gaalada etoobiya ahay oo cadowga soo jireenka ahay oo awowaayaashahay iyo walaalahayna ay la dagaalami jireen oo dagaalkii hore uu ka dhaceey uu soo kiraystay uu maanta leeyahay shabaab soo laalaya iyagana waa kuwaanaa sidaanay udhigow hayan dalkaany iyo dadkaany dad marasaha meeshaan lagu duqeeya lagu baabaasha waa kanaa guryihii wixii meesha yiil shabaabna meesha ma uusan joogo shabaab wuxuu jiriyaa muqdisho waa kan waxaa u dabaa maaragtay cadalowsan ka sii geliyo haya waxaan leenaha marka dadka muslimiinta ka kaca fadhiga ha laga kaco cadowga soo jireenkahay oo dadkii waalidiinka awoyaashan iyo walaalahayna markii hore ay ku laajareen baa taagan meeshaan si cadowtinimaa noo duqeeyo haayo meelaha kale kotodo ka dhacaysan ayanta waa maqlayseen midaanna hadda waad u jeediin marka waxaa laydinka rabaa inaad ka kacdiin fadhiga ood maaragtay hilgankaa socdo dagaalku ma uu kusii jeedo aad ogaatiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu suldaan daa'uud xasan aadan oo ah suldaanka guud ee beesha wacaysle oo goobta gaaray ayaa dhankiisa ka hadlay duqaynta xabashidu ka geysatay magaalada galcad maanta waxaan iskugu nimaaday haddaan nahay waxgaradka beesha wacaysle deegaankan galcad oo dhacdadan ay ka dhacday nimankii cadowga ahaa ee etoobiya iyo nimankii la socday oo murtadiinta ahaa dhibkan ay ka geysteen meeshaan ayaan maanta u nimaaday waxaan u sheegaynaa marka ummadda soomaaliyeed waxa waye dhibaatada nimankaanu ay geysteen waa mid iska muuqato awalan horta waxaan u tacsiyeynayaa dadkii muslimiinta ahaa ee heer galcad oo ugu horeeyo maxamed cali weyd oo ka dhintay wiilkan gabar ay ka dhaawacatay waxaan leenahay wiilkaas sabir iyo iimaan ilaah naga siiyo gacanka gardarnaa dishay insha allahu mar baan kula xisaabtami doonaa waxaa ku dhaawacmay gabar oo isagu dhalay odagan sheebka ah maxamed cali weyd oo ahaa jiray dadkii hore oo heer galcadeed ahaa oo intaas deganaa weligiisna aysan dhibaato aysan ku soo gaarin maanta waxa weeye wiilkaana waa laga dilay gabar ou dhalana waa la dhaawacay asigana xaafadihiisii iyo guryihiisii saanay u taalla waxa saas yeelayana waxa waaye dad ugu horeeyo ninka la yidhaahdo xasan sheekh maxamuud oo hadda la dhihi karo xataa waxaisle ka sukoobe waa dadkii ilmuhu adeerka u ahay usaanu gelaya markii ninkii wax ka sugaya oo dhahaya dowlad waaye walaxba u xoraynaya dadkii dhahaya ha kuwaana qaato wiilkii ina maxamed cali weyd shabaab ma ahayn shabaab ma u ahaa waxa waaye ma og tahay ninkii xeero waxaa la yidhi buuxda kor uga soo bilaabay xagaalis wuxuu u dayrshaa la yidhi citin inuu citin reebo ninkaas citin waa u deyrshi hadduu ka bilaabo maanta heer maxamed cali weyd oo la yaqaano oo cali gaafa oo waxawaaye oo ilmihiisa adeer u yahay oo asiga walaalkiis ahaa na xagga nasabka hadduu maanta saan uu galayo ninkii soomaaliya wax ka sugaya war dadkaas way ajaran yihin gaalada etoobiya isla horba cadaawatinimaa naga dhexaysa waa la ogaa ninka haddanya soo kireeyey dadkayni guryihiisii ku baabi'inaya dadkii maantida ahaa war shabaab hadduu dilayo shabaab waa la yaqaanaa meesha uu joogana waa yaqaana aagga hore u joogaa asiga waxuu joogaa cadala afkiisau joogaa wuxuu joogaa aadayabal afkiisau joogaa wuxuu joogaa meel kastoobuu joogaa inuu hadda iyo soo noqdo guryihii ou ka dhasho dadka ilmahu adeerka u ahay ay joogeen ou ku baabi'iyo waxa weeye dameer xumo weeye waa la ogaa jilib ou dad maata ku baabi'iyey wuxuu ku baabi'iyey habeen hore wuxuu ku baabi'iyey meesha la yidhaahdo islaaman duqowsha ah ceelbacduu ku baabi'iyey haddaana maanta waxaan kor taagannahay galcad ou dadkii marasta ahay ou ku baabi'iyey iyo dadkii sakiirada ahaa wiilkan in maxamed cali weyd waa wiil yar oo sakiira haddana qaari qur'aan ahoo dadka qur-aanka dhameeye ah masaajidkan ka ahaa mu'adiga ka ahaa maantay waxu galabsada ma jirto guryahoodiina saana hantidoodiina saana loo dhigay esel hore waan ogeyna ninkii waa etoobiya cadowheed ninkii hadda iyo nagu soo hogaamiyey haddana soomaali iska daayey ku hogaaminaya ku hogaaminaya guryahu ilmuhu adeerka u ahay ay joogeen war waxa soomaaliya laga sugaya yaa yaqaan waxa waaye wax laga sugaya ninkaas ma jirto waa nin cadow ah beesha wacaysle waxaan u sheegaynaa iyo abgaal ismaan guud ahaan iyo soomaali waxaan u sheegaynaa xasan sheekh maxamuud inay la xisaabtamaan way og yihiin dadkaana waa la wada og yahay meeshaan inuuna shabaab uusan joogin guryahan reer maxamed cali weyd iyo guryaha lala mid ah inuusan shabaab joogin waa la ogaa waxa waaye gardarro iyo baabi'in ummadeed waxa waaye waxay wado iyo gumaad waxaan leenaha marka nimanka cadow soomaaliyeed ahaa oo cadow islaam ahaa iyo soo kireeyey guryaheena saan ugu gumaadaya kama heri doono yooman min alayaam gaaladanna waxa waaye wakhtigeedu waa iska dhammaado way tegi doontaa ninkii la xisaabtama bunjumbuura wuxuu yidhi ninkii adwaanka ahay bunjumbuura nimankii nooga wacay ee nagu balaayeeyey biamka iyo waxay soo ridaayeen u begayaan haddiise gaalka beygala baxaa laga bilaya haddii xamar la qabsadaa nimanka lala xisaabtami doona nimankii keenay nimankii etoobiyaanka ahaa insha allahu mana layskaaga heri doono saanoo kaleeto meeshii maanta markaa uu ka dhacay meydkii waa kanaa wiilkii yaraa ee ku shahiiday meesha waa kanaa maxamed cali weyd oo waxawaaye qaari qur-aan ahaa oo masaajidkana mu'adinka ahaa waa wiilii dhallinyaro ah oo saddex iyo toban sana sanadkii ahay ayuu hadda galay meeshaan waxaa ku yila xaafad weyn oo aad u qurux badan oo heer maxamed cali weyd ay lahaayeen cabdinuur cadde xaafad dhamay ahayd meeshaan haddaad saan ujeedaan meeshaan guryo waaweynaa ku yilay madficii ugu horreeyey waa kanaa meesha uu ku dhac gantaalka ugu horreeyey waa diyaaradihii miigaga ahay gantaalka ugu horreeyey waa kanaa meeshaan hadda aad u malayso goob bannaan waxay ahaaday guryo qurux badanaa ku yili waxay taallaa hal kilomitr ku dhowaad kilomitr ayuu gaaray marka guryahan jaqafyadoodii iyo gaarin iyo qoryihii ku dhisnaa waa kana waa guryahan meeshaanay ku yiileen ugu dambeyn waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid ayaa ka hadlay duqaynta diyaaradaha dagaalka etoobiya ay ka geysteen magaalada galcad ee uu ku shahiiday wiilka yar kuna dhaawacantay hooyada xaamilada ah
maalmahan wuxuu wadaa cadowga duqaymo oo ashwaayi ah oo la beegsanayo ee dadka muslimiinta meelahay degan yihiin inay ku wadaan maaragtay dhacdooyin dhowra inay dhacayaan horeyna waa u jirtay laakiin hadda ay soo korartay waad ogtihiin qadiyadaas marka dee codowgii ilaahay hore noogu sheegay inay yihiin codow ilaahay marka koowaad marka labaadna codowga muslimiinta inay yihiin allana subxaana wa tacaala asagaa abuuray gaalada dhaqankooda iyo waxay aaminsan yihiin iyo ficladooda dhan ilaahay asagaa og wuxuuna yidhi inaalkaafiriina kaanuu lakum caduwan mubiina gaaladu waxay idin yihiin codow maaragtay codownimadoodana ay aad iyo aad u caddahay oo banaanka ah laakiin muslimiinta oo waxgaradka ah oo culummada ah oo aqoon-yahanada ah hogaanka mujaahidiinta iyo afraadda mujaahidiinta maanta way ogyihiin codowga waxay yihiin laakiin dad badan kale inay qaflo ku jirto ama maaragtay ilowsan yaraa dhici karto qalyada markan buraarga waxay u tahay dadka maaragtay gaaladan waxay damacsan tahay oo nala rabto gaar ahaan ummadan soomaaliyeed oo muslimiinta ah ay la rabto waxyaalahaas ayaa soo daahira marba markay ka dambeyso qalyadaas markaan waxaa la rabaa insha allahu tacaala waxay ummadda muslimiinta ay ka qaadi karaanna ma jirto biidni illaahi tabaaraka wa tacaala laakiin waxaa la rabaa inaan maaragtay annagana inta tabarteenna ah codowgaasi oo noocaas u dhaqmaayo inaan midaysannahay inaan ka hortagiisaan u madaysannahay nin walba meeshuu ka aadan yahay inuu ahooshu ka qabto ayaan naga rabaa dadkii dhibaatada gaartay ama naf ama maal gaartiin waa u taasiyeynaynaa walaayada islaamiga jubbada dhexe dhibaatada maaragtay gaar ahaan degmada jilib walaayada islaamiga shabeellada dhexe ceelbacdi dhul dhibaatada ay ka geysteen sidaas oo kale walaayada islaamiga galgaduud oo degmada galcad uga dambeysay dhibaatada ay ka geysteen taasoo runtii dhibaatada ay geysteen dhammaan ay ka dhacday dad oo maras ah oo ama ilma ah ama hooyooyin ah ama waayelo ah dhibaato ay u geysteen naf iyo maalba insha allahu tacaala mujaahidiintana siday horey u ballan qaadeen in qof kastoo muslimiin ah la dulmiyey macudogaalada wax u geystay inay u aarayaan oo habeenkii maalin ay u taagan yihiin insha allahu tacaala waxaan naga rabaa inaan marka arrintaasi si jiddi ah inaan uga hortagno maaragtay qof walba intii ogoodo ninkii gaalada habaaraayo ninkii hoolaha bixinaayo ninkii naftiisa bixinaayo ninkii macluumaad iyo warka keenaayo antaasi markaa inaas ka garabsanno ilaahina subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in la guuleeyo goobaha codowga hadda joogo oo ka baaqi yahayn ilaahay si degdeg u xoreeya ilaahay baa weydiisanayna subxaana wa tacaala subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illaa ant astagfiruka watuubu ilayk
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhug xawraysiyada ayaan dhegaystayaal ku sii siqaynaa beesha xawaadle maxamed ayaa waxa ay geel ku wareejisay ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan furimaha wilaayada islaamiga ah ee hiiraan alkataayib al ikhbaariya ayaa waxa ay muuqaal ka soo saartay qaar ka mid ah waxgaradka iyo sidoo kale nabadoonada beesha oo geela ku wareejinaya ciidamada mujaahidiinta waxayna nabadoonada beesha xawaadle ee geelka wareejinaya sheegayaan in xoolahan ay usoo dhibtay beesha iyagoona ku simay ciidankii mujaahidiinta ee ay beesha xawaadle ugu deeqday geelaa si furimaha dagaalka loogu dardargeliyo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ولا ليال هرتا مركا كوباد مقعيق عبد عبد الله مؤمن عصبل نانيستي سنة ايتهاي دوغاني وحن مانتي جيلان وحن نيسو ديبي اد امدا عن وكيلك كنهاي او حواضل محمد ايا جيلان لبحي هايه wakiilaan uga nahay ayakaa ammaantay hidiyo kula bixina dadkaa mujaahidiinta inay ku deeqaan ay ku garab istaagaan oo kitaabkooda iyo sunnadooda lagu difaaco ayakuna ay ka mid yihiin dadkaa muslimiinta dadkaa safka ku jira inay ku wareejiyaan ay noogu soo wakiisheen
waad u jeediin geelaa gadaashaynaa oo shanta neefe aan rabnaa inaan wareejinno oon ku wareejinno naqiibka beesha xawaadle geelaasoo loo rabo mujaahidiinta furunta ku jirto u soo dhibtootay u rafaaday naftooda iyo nacfigooda dhiigooda cirdigooda habadda u dhigtay ayaan rabnaa in lagu wareejiyo intaas waa intaas midda saddexaad waxaan baa ku dirayaa dadweynaha bariga hiiraan beesha xawaadle aan baa ku dirayaa xawaadlow dagaalkii dhacay oo awal hore u dhacay ama shalay dhacay ama doraad dhacay horta xaan ka faa'idnay xaan naga dhimay xoog noo nusqaamay ma isku noqonnay war aan isku noqonno aan tashanno haddii culimaa udiin tahay haddii nabadoonno tahay haddii samadoonno tahay haddii waxgarad tahay ummadda caqliga u saaxiibka aan isku noqonno aan iswaraysanno dagaal qabiil maahan dagaalkan waa dagaal diimeed kii intan galno qabiil waxqabax siino ka tegi jirna lama joogo waa laga yimid siddeed iyo tobanka soomaaliya gobol oo soomaaliya gobolow shabaab joogin ma jiro intaasna waa la macbilaa waxaa gobolkaayna ku horay cali jayt iyo sambaloosh iyo muuse iyo hebel iyo fulaan ma annagay noo soo qalab qaateen war xawaadlow ka fiirso nin wiilkiisii dheeraystay kaagii ha dilo inji'o ha ku qaato gaal lacag ha uga qaato haddii caqli noo noqonayni aan meeshaa ku dhammayno haddii kalena aan iska warsanno
bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai walmursaliin sayidina wanabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu awalan allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale mahad kadib aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa ismaaciil xuseen cabdi waxaan ka mid ahay odayaasha dhaqanka ee beesha xawaadle ayaan ka mid ahay walaalayaal makaankan hadda sidii odayaasha u sheegeen boon aa nimid waxaan ugu nimiday geela asaga ah inaan mujaahidiinta aan ku wareejinno u hadiyeyno ayaan u nimid kuwaanna waa horudhaci iyo horumarkii waad iga guddoontay geelan soo maaha maasha allah hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهي بaa mahadle سubحaanه وتaعaalى ilaahay wuxuu mahadsiya mahad aan lasoo koobi karno bilaawi dhammaan lahayn waxaan joognaa galabta meel la yidhaahdo beero yabaal oo u jirta buuro barde labaatan kilomitir dhanka kaleetana halgan u jirta labaatan kilomitir oo kale oo kala barto labadaas degmo odayaasha iyo aniguba waxaan meesha u nimid kow arrintan u nimid waxa waaye geelan gadaasheeda ka ololaa meesha taagtaagan in lagu weyey wareejiyo mujaahidiinta ama ragga u dhabar dhigay doqomada murtadiinta iyo ilmahay soo qaldeen ragga la tacaalay ee u dhabar dhigay inay maalin dubtaan ama laba beri dubtaan gacantooda mahane waa hungur horaad baa la yidhahdaa waana soo socoyaa bilaw waa hungur horaada la yidhahdaa digsiga horaa lagu sugayaa digsiga dambana waa kasii waaweyn tahay raalli ahaada soo dhowaada
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو الشامي لدين عظيم هو الشامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhowaxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي